Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v od si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagabana sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo fartanka mitrban hirarka famiyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somaly dot com
kulanti wacan oo wanaagsan habeen wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa isniin soddonka bisha maaj sanadka labada kun shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabaysha waxaan idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah maxamed falaan xasan
annaga horta marka hore waxaan kaalin ka geysan karnaa wacyigelinta loo sameynayo dadka la rabo ee micnaha dhallaanka oo dabaysha ay ay ku dhacaysa ama ka hortagooda wacyigelinta loo sameynayo diyaarana inaan ka qayb qaadano sida ah dhiirigelintii een maxaa la yidhahdaa haddii een boro lagala dagaal dadka lagu wacyigelinayo ay jiraan
kaasi waxa uu ahaa cabdiqani siciid carab guddoomiyaha xiriirka soomaaliyada kubadda cagta codkiisu waxa uu qayb ka yahay barnaamijka wicitaanka waa wacyigelinta dabaysha oo toddobaadkan aanu ku eegayno kaalinta bahda ciyaaraha ay ka qaadan karayaan wacyigelinta cudurkaasi qodobada kale ee aan idiin hayno barnaamijkeenan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijka dareenka dadweynaha ee toddobaadkan oo aanu kaga aanu kusoo tabin ka soo tabinayno magaalada garowe qaybtii toddobiyo tobanaad ee sheekadii lama huraan iyo qodobo kale kaalimihii sugaanta meesha kama marna marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo n h c r ayaa sheegtay in labiyo toban qof oo yemeniin ah ay kuwaas oo ka yimid magaalada tacis ay ka degeen dekedda berbere ee somalilan hay-addu waxay sheegtay in dadkan ay muddo labiyo toban saacadood ah badda kusoo jireen dhinaca kalena dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobey ayaa ka wada hadlay sidii loo daadgurayn lahaa soomaalida ku sugan dalka yemen wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaam hadliyo cumar ayaa v o a u sheegay in hay-adda u n h c r ay mas-uul ka tahay ama mas-uuliyay ka saaran tahay ilaalinta qaxootiga soomaalida ee yemen ku sugan haddii ay dhibaato la soo kulanto dhinaca kalena duqayn dhinaca cirka ah ayaa xere qaxooti oo ku taalla waqooyiga dalka yemen ku dishay ugu yaraan shan iyo toban qof shaqaalaha samafalka ayaa sheegay in duqaynta loola dan lahaa xere milatari oo goobtaasi u dhoweyd duqaynta ayaa ka dhacday degmada xarad ee gobolka xaaja oo u dhow xadka sacuudiga iyo yemen tan iyo khamiistii lasoo dhaafay ee isbahaysiga uu hogaaminayo sacuudiga waxay duqayn cirka ah la beegsanayeen jabhadda xuutiyiinta jabhadda ayaa isniintii maanta ahayd waxay madaafiicii ku garaacday magaalada cadan iyada oo isbahaysiguna uu sii watay weeraradiisa cirka saraakiisha ayaa sheegay in jabhadda xuutiyiinta iyo ciidamada daacadda u ah madaxweynihii hore cali cabdalla saalax ay dagaal la galeen maleeshiyaada dowladda taabacsan
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa qorsheynaya inuu booqdo waddanka oo aabihii asal ahaan kasoo jeedo ee kenya iyadoo booqashadan ay noqon doonto tii ugu horreysay ee uu dalkaasi ku tago isagoo madaxweynaha eric sholts oo ah ku-xigeenka madaxa warbaahinta ee aqalka cad ayaa sheegay isniintii maanta ahayd in madaxweyne obama uu dhammaadka bisha julaay ka qayb geli doono shirka caalamiga ah ee abuurista amaba hindisaha ganacsiga eric sholts waxa uu sheegay in madaxweyne obama uu wadahadallo dhowr geesooda halkaasi kula yeelan doono madaxda dalkaasi erig ma uusan sheegin waktiga rasmiga ah ee socdaalka iyo in madaxweyne obama uu qorsheynayo inuu la kulmo iyo in kale qoyska reer obama ee kenya ku nool madaxweyne obama ayaa inta uu xilka hayay waxa uu saddex jeer booqday africa laakiin ma uusan tegin kenya halkaasi oo aabihii uu ku dhashay noloshiisa intiisii badnaydna uu ku soo qaatay madaxweyne obama ayaa laakiin waxa uu booqday kenya mar ka mid ah mararkii uu aqalka sanadka xubinta ka ahaa
maraykanka iyo britain ayaa ka digay inay dhici karto in tirinta codadka doorashada nigeria wax la iska dabamariyey xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo xogayaha arrimaha dibadda ee britain philip harmon ayaa war-saxaafadeed ay wadajir u soo saareen waxay ku sheegeen inay jiraan astaamo muujinaya inay dhici karto in si ula kac ah wax la isu dabamariyey arrintan ayay labada mas-uul ku sheegeen inay u muuqato in ujeeddada ka dambaysa ay tahay mid siyaasadaysan maraykanka iyo britain ayaa sheegay inay aad uga xumaan doonaan haddii la isku dayo in la farageliyo madax bannaanida guddiga doorashooyinka nigeria iyo guddoomiyaha guddigaasi
cawaysin wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan vo waa v o a washington barnaamijkuna waa barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha dunida ayaa adeegsata fariimo iyo ololayaal si looga hortago amaba loo dabargooyo cudur markaasi jira waxyaabaha dunidu adeegsato si dadaaladaasi looga maradhaliyana waxaa ka mid a warbaahinta la iska maqlo iyo tan la iska arko intaba iyo weliba internetka iyo meelaha kulmiya bulshada sida garoomada ciyaaraha haddaba adeegsiga tartamada isboortiga iyo bahda isboortigu kaalintii leeg ayay ka qaadan karayaan faafinta fariimaha dabargoynta cudurka dabaysha ee soomaaliya warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste qaybaha kala duwan ee bahda isboortiga ayaa shaaca ka qaaday in dhankooda ay wacyigelinta ugu muhiimsan ka qaadan karaan dadaalka loogu jiro ka hortagga cudurka dabaysha oo ah cudur naafeeya caruurta da-doodu ka hooseyso shanta sano waxaana ka mid a qaababka ay wacyigelinta u samayn karaan iyagoo adeegsanaya boorar digniin ah oo ay ku xardhan yihiin halista cudurka dabaysha iyo sidoo kale inay qabtaan tartamo isboorti oo bulshada lagu baraarujinayo guddoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta cabdiqani siciid carab ayaa ugu horreyn v o a uga waramay halista cudurka dabaysha iyo sida ay ugu baraarugsan yihiin cudurka dabaysha waa cudur oo dhallaanka yararka oo shanta sano wixii ka yar naafeeya sida ay macnaha dhakhaatiirta ama culimmada oo oo caafimaadka ay sheegeen waana runtii cudur aada u xun waaye ilaahay horta ummadda ha ka hayo dhakhaatiirtuna iyo dadka ku ku taxalluuqa dhinaca caafimaadkana kolleyba aaday arrintaas wax uga qabtaan annaga xaggeenna runtii waxaan u aragnaa inay tahay cudur oo culays ku haya dhallaanka soo koraayo oo wax badan ummadda u qaban lahaa taas oo marka ku saabsan maxaa la yidhaahdaa dabaysha annaga horta marka hore waxaan kaalin ka geysan karnaa wacyigelinta loo sameynayo dadka la raba ee macnaha dhallaanka oo dabaysha ay ku dhacaysa ama ka hortagooda wacyigelinta loo sameynayo diyaarana inaan ka qayb qaadano sida ah dhiirigelintii maxaa la yidhahdaa haddii borar lagala dagaal dadka lagu wacyigelinayo ay jiraan cabdiqani saciid carab ayaa dhanka kale soo bandhigay kaalinta ay ka geysan karaan dhinaca wacyigelinta marka laga hadlayo xanuunka dabaysha iyo saamaynta uu ku leeyahay da-yarta soomaaliyeed sidoo kaleeto cuduradaas cidda iyo haleesho kaleeto waxaan ka kaabi karnaa kulax waaye in oo dhaqdhaqaaqa isboortiga sida oo micnaha jirka qofka uu dhaqdhaqaaq u sameyn lahaa talooyinka kale ee ku aadan micnaha ama jimicsigiisa ama xubnaha sida u dhaqdhaqaaqi lahaayeen dhinac talooyinka ku aadan inaan dhiibna ayadana diyaara u nahay wixii kaloo bulshada lagu wacyigelinayo dhinacaasna inaan qaybteena ka qaadano ama brograamka oo barnaamijkaas looga hortagayo ama lagu wacyigelinayo inaan kahor ka qayb qaadano ka kubad cagxayna diyaara u nahay ayadoo kolleyba loo maraayo dhakhaatiirta ku shaqada leh hadday noo yimaadaan annaga kaalinteena inaan ka geysano kolley waana muhiim cudurku wuxuu leeyahay sida caadiga ah ka hortag ka hortagga in la sameyna aaday u muhiim tahay oo sida tallaalada loogu talagaloo kale inay dadkii ay sida ay sheegeen dhakhaatiirtu kale la furiyo way fiican tahay waa kahortag cudurkuna kahortag ku fiican yahay annaguna dhinaceenna wixii nooga aadan dhinacaas ka sports ahaan oo ama wacyigelina ama sidii rab ha loogu wacyigeliya ama raadi ha lagu wacyigeliyo ama meel dadka isugu maadaan ha lagu wacyigeliyo ama borar ama slogans wixii loo wacyigelinayo oo dhankeena isboortigana maadaama bulshadii iyo dhallinyaradii annaga xaggeena u badan tahay inaan dhinacaas ka wacyigelinana diyaaraan u nahay inaan qayb ka qaadano sababtoo waa arrin muhiima oo bulshada loo qabanayo noloshooda iyo mustaqbalkoodaba ku saabsan dhallaanka mas-uuliyiinta dhinaca isboortiga ee ka hadashay cudurka boolyada iyo taageerada ay ka geysan karaan ciribtirkiisa ayaa waxaa ka mid a kaaliyaha xoghayaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda kolayga cabdi cabdulle baasaale cudurka dabaysha waa cudur aada iyo aada mataqaanaa dhibaatadiisu ay haalistiisa iskaleh marka waxaa mataqaanaa looga qayb qaadan karaa haddii mataqaanaa in loo qabto cayaaro mataqaana lagu xusayo oo mataqaanaa mar walba la dhiirigeliyo dadka cudurada dabayshaas oo dhalinyarada yararka qaada cuduradaasi in mar walba la diiwaangeliyo ama mataqaanaa la horumariyo dhinaca kubadda cagta ama kubadda koleyga ama kubadaha kale oo dhan in lagu horumariyo oo mar walba la joogteeyo xusitaankana la xuso mar walba ba waxaan jecelnaha marka inaan wadooyinka xataa lagu dhejiyo oo mar walba cayaaryahan mataqaanaa ee dabeeshii kasoo kacay oo kabsaday sawirro lasoo qaado oo mataqaana lagu sameeyo oo meel walba xayeysiin lagu dhejiyo meelaha cayaartooyda ku dheelaysa oo idilba in lagu dhejiyo ay ka qayb qaataan ee cudurka dabeesha oo ka qayb qaatay kubadda cagta kubadda kolayga intaba ay ka qayb qaata aan jecelnahay si wanaagsan ayaa loo horumari karaa sababtoo ah mar haddii activityga la helo oo dhaqaaqi la helo oo tasiilaadka ku baxay la helo waa la dhaqaajin karaa wax walba bini aadamku way dhaqaajin karaan haddii tasiilaad loo helo marka anagu haddaan nahay xiriirka soomaaliya kubadda kolayga ma nagu qaadan karto waxyaabo yar dhibaato nagu ma qaadanaysa sababtoo ah ninkaa dambarsiintaha noo ay yaaba cudurada dabeesha iyo mataqaanaa ka shaqeeya oo mataqaanaa tasiilaadka uga faraha badan aan ka heli karnaa oo presidentku naga caawin karaa marka waxa waan jecelnahay haddii ay jirto in mataqaanaa ciyaar loo qabanayo waa kow inaan naqano xiriirka soomaaliya kubadda kolayga ayaan rajaynayna haddii aan ledin ugu dambayntii kaftanka naadiga heerka koowaad ee saxafi bilo muxudiin buraale ayaa si kooban uga hadlay waxyeelada cudurka boolyada waxaana fariin ku aadan in ubadka la tallaalo uu u diray waalidiinta soomaaliyeed cudurka dabeysha waa ciyaartooyda dhoma soomaaliya waxay uga qayb qaadan karaan cudurkaas waa cudur halis ah inuusan faafinna waxaa keliya waxaa samayn karo hooyooyinka soomaaliyeed oo aan kula talinayno haddaan nahay bada sportiska in ay ilmahooda intay yaryihiin ee talaalaan si cudurkaas looga hortago haddii talaalka ay badiyaan cudurkaas waxaa isdhigi karaa oo hakan karaa laakiin haddii cunuga markuu dhasho aan la talaalin meesha waxaa ka dareemaysaa micnaha cudurka inuu faafaayo mana jeclin in uu dadkeena soomaaliyeed mise ilmaheena soomaaliyeed ee cudurkaas uu ku faafo marka hooyo soomaaliyeed waxaan kula talin lahayn haddaan nahay bada sportska in ay iska tilaalaan intuu cunugooda u yaryahay aaday noo dhibaysaa haddii aan nahay bada sportska jiilkiina bedeli lahaa ee kubadda cagta ee maanta bedelkeena geli lahaa in cudurka dabeysha si sahlan ugu dhaco ilaaha naga badbaadin kara laakiin hooyooyinka waxaan kula talin lahaa mar walba inay talaalaan ilmahooda intay yaryihiin xasan kaafi qoyste v o a muqdisho dhinaca kale waryaheena magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud sharwac ayaa isna kaalinta tartamada ee wacyigelinta dabaysha ku eegaya warbixintan uu noo soo diray cudurka dabaysha oo ah mid muddooyinkii u dambeeyeyba si ballaadhan loogu jiray sidii dunida looga cidhib tiri lahaa gaar ahaan waddamada uu weli ka sii jiro ayaa la adeegsadaa siyaabo kala duwan si bulshada looga dhaadhiciyo ahmiyadda ay leedahay ka hortegistiisu iyo in aanu daaweyn lahayn marka aynu ka hadlayno ciyaaraha ayaa ah qaar ay ku foogan yihiin dadweyne door ah oo isugu jira kuwa ciyaara iyo weliba qaar taageerayaal u ah haddaba ciyaaruhu door ma ka qaadan karaan ololaha wacyigelinta cudurka dabaysha maxamed xuseen dhabbe iyo agaasimaha wasaaradda ciyaaraha somalilan qayb weyn bay runtii ka yihiin wacyigelinta iyo ka hortagga dhibaatooyinka way jiri jireen in mararka qaar wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha kale caafimaadka ku shaqada leba ay wasaaradda ka caawin jireen in waxa weya layska kaashado sidii tartamo waaweyn loo qabto oo waxa weya lagaga qayb qaato xagga wacyigelinta iyo la socoto inay bulshada reer somalilan la socoto inay waxa weya cudurradaas yihiin dhibaato islamarkaana meelaha lagu joojin kara ay ka mid yihiin ciyaaruhu ciyaaruhuna runtii waa meelaha ugu waaweyn ee wacyigelin iyo awarenessiska la marin karo waayo garoomada dad badan baa isugu yimaada caruur badan baa maxay tay timaada marka runtii waa meelaha dee ugu ballaaran in lagu gudbin karo marka dad aanu ka wada shaqayno way jiraan ee wasaaradda caafimaadka laftigeed waqtiyo hore way jiri jireen inkasta iminka soo yaraatay oo aanay sidii hore ahayn ciyaartooyga oo ah udubdhexaadka bahda ciyaaraha ayaa inta badan ah qaar bulshada ka dhex kasbada magaca amaba caan ka dhex noqda taasi oo ay u saamaxday doorka ay kaga jiraan xamaasadda ciyaaraha waxaana la tilmaamaa in ay ka qayb qaadan karaan wacyigelinta bulshada ee cudurka dabaysha cabdixakiin maxamed cali waa ciyaartay caan ku ah kubadda kolayga uuna ciyaari jiray goboladii waqooyi galbeed dadka ciyaaraha hadiyo jeeranba dadka caanka ciyaartooyga ka midi qayb weyn bay ka qaadan karaan haddii ay noqoto inay bulshada hadalka gaadhsiiyaan taasoo ay dadka yaryar inta badan ay u arkaan dad ay ku hiigsadaan caafimaadka markay noqoto ciyaaruhu waa waxa keliya ee la hubo jidhkeennu u baahan yahay hadday muruq noqoto hadday maskax noqoto iyo hadday koritaan noqotoba dhallinyarada meel walay joogaanba somalilan ama soomaaliya ama meel wala dunida ku noolyihinbaba waa muhiim markan ay korayaan inay ciyaaraha la koraan sababtoo caafimaadkooga ayaa ku xidhan maanta waxaad garan karaysaa hadday noqotoba dee da ahaan dee nin lixdan jira amba dhowr iyo lixdanah ayaa dadka kale ciyaari karaya innaka waxaad moodaa inay dadku had iyo jeer ay ka weecdaan dhanka ciyaaraha oo ama ay fadhiistaan amba yidhaaha waan gaboobay marka mar walba ciyaaruhu waa qayb ka muhiima waxtaro leh caafimaadka iyo caqligaba dhallinyarada ku goobaabinaysa ciyaaraha oo noocyo kala duwan leh islamarkaana nooc kastaaba uu leeyahay shacbiyadiisa gaarka u ah ayaa la tilmaamaa in looga faa'iidaysan karo siyaabo kala duwan si bulshada loogu wacyigeliyo gaar ahaan halista cudurka dabaysha waa sida uu tilmaamayo sacaad maxamed shire oo ah ciyaaryahan caan ku ah kubadda cagta kana mid ahaa ciyaartooygii gobolada waqooyi galbeed runtii haa waan waxaan nafulaya inay tahay meesha ugu muhiimsan sababtoo ah ciyaaruhu markaa dalkeena eegto waa meesha keliya ee labaatan kun oo qof maanta ay hal mar keliya isugu iman karaan waxaa ka mida ciyaaro oo kale matala iyo stadium hargeysa oo kale runtii waa meesha keliya ee ugu muhiimsan ee dad tiro badan ay isugu iman karayaan ee lagagana faa'iidaysan karo in dadka wax lagu gaadhsiiyo loogu sheego iyadoo ha- hadalla lagu jeedin karo dhabarka ciyaartooygana garamaan ay ku qoran yihiin lagu xambaari karo gidaarada na lagu qori karo siyaabo badan baa runtii looga faa'iidaysan karayaa een, si loo dabargooyo boolyada sidoo kale marka aynu dhinaca kale ka istaagno cudurka dabaysha ayaa ah mid saamayntiisa ku yeeshay helitaanka ciyaaryahano caafimaad qaba iyadoo haddii uu qofka caruurnimadiisa haleelo uu ku keeno naafanimo aan ka bogsi lahayn taasi oo saamaynteeda leh waa kan mar kale sacaad maxamed shire Een, waa run een, boolyadu de waxa weeye een, wax dhaawaca een, bini'aadamka een, runtii ilaa ka fadhiisiiya muxuu ahaa lixaadka qaarkood een, taasoo u diida inay dee dadkaasi noqdaan dad een, dhammaystiran oo ama ciyaari kara ama een, muxuu ahaa dee dhaqdhaqaaqa badan samayn kara sida dadka kale Een, laakiin een, ciyaaruhu marka laga hadlayo qofka een, ciyaartooyga ahi inta badan een, waxa weeye lagama yaabo inay ku dhacaan xanuunada noocaas oo kale sababtoo ah adkaysi badan ayuu jidhkiisa u leeyahay inuu iska difaaco xanuuno ama bakteriya ama jeermis banaanka kaga imanaya saa darteed waxaa loo baahan yahay dhallinyarada ama caruurta ama marka la waaweynaado ciyaaruhu waxay ka mid yihiin nolosha laakiin soomaalidu inta ay yar tahay ama dhallinyarada tahay ayuun bay ciyaartaa caalamka qofku ilaa uu ka dhimanayo biniaadamkana ilaahay wuxuu abuuray inay dhaqdhaqaaqaan oo socdaan haddii aad maanta adoo caafimaad qaba sariir jiibsato saddex isha kabacdi aad sidaas soo kac socodkii baad ilaabaysa waxaa muhiima qofku nooc meel kasta uu joogo inuu sport minded yahay oo uu ciyaaraha ku dhex jiro aanu ka maqnaan ma raba abaabulka tartan u gaara cudurkan oo loo soo abaabulo hanaan u qaabaysan gudbinta fariimaha rasmiga ah ee la xidhiidha dabaysha iyo inay kasoo qayb galaan hawldoorka bulshada ayaa ka mid ah waxyaabaha aalaabo la tilmaamo in lagu yarayn karo halistiisa waa sida uu mar kale tilmaamaya cabdixakiin maxamed cali Een, sidaad horta og tahayba ciyaaro marka laga hadlayo een, ciyaaruhu waxay isku soo dhoweeyaan dadka amba gobolada amba dhallinyarada dhexgal bay sameeyaan Een, haddii loogu magac daro layidhaa waa tartankii boolyadu inay dadka isa soo dhexgelayaan maaha xataa magaciibaa gaaraya oo qof wal inuu yarba wuxuu ka imanayaa xaafadooda xaafadiiba gaaraysa Een, taa boolyada magacaas wax fidinaya maahe waxaa kaloo faa'iidadu ay ugu jiraysaa in maaragtay abaabulka dhallinyaradu ay muhiim tahay in la wado boolyadana laysla ag wado een, tartano noocaas oo kaleana la qabto Een, dhallinyarada badan baa jirto iminka oo garoomo wadanka ay ku yaraadeen Een, gaar ahaan wasaaradaha isboortiga iyo ciyaaruhu waxay u baahan yihiin inay maamulka dowladdu ay gacan aada siiso in dadka dhallinyarada ee ciyaartooyga ah lagu dhiirigeliyo inay ka qayb qaataan sinda maskaxda ilaalinta caafimaadka iyo boolyada oo ay gaar ahaan la dagaalamaan oo ay furiyaan hadallada walow ay hadda kooban yihiin ee tartanada la xidhiidha howlaha caafimaadku ayaa haddana baahda ciyaaruhu ay rajo weyn ka qabaan in haddii la joogteeyo tartanada loogu talagalay wacyigelinta cudurka dabayshu ay waxweyn ka tari lahayd joojintiisa waa sida uu qaba agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha somalilan maxamed xuseen dhabeeye waxaan ku kalsoonahay een, inay ciyaaruhu i- iyo sportsku uu qayb weyn ka qaato joojinta gaar ahaan cudurada gaarka ku ay boolyadu ka mid tahay laga yaabo sidii dadaaladii la soo waday haddii xoogga la saari lahaa dhinacan sportiga inay qayb weyn u joojin lahaa ay soo yarayn lahayd dhibaatada hadiyo goor soo noqnoqota aad iyo aad baan ugu kalsoonahay cabdixakiin maxamuud shirwa barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha v o a hargeysa
cawaysin wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaynu ku jirnaa barnaamijkii wacyigelinta dabaysha iyo mowduucii ku saabsanaa sida isboortiska amaba ciyaaraha loogaga faa'iidaysan karayo ka hortaga cudurkan aragtida laga qabo arrintan ee magaalada garowe haddaynu eegno waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheenna nuux muuse birjeb agaasimaha guud ee wasaaradda isboortiga shaqada iyo shaqaalaha puntland axmed cabdalla tigana oo la hadlay barnaamijka ayaa tilmaamay in dhankooda ay qorshaha ku darsadeen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen in bulshada lagu tusaaleeyo tartamo iyo muuqaalo ka muuqanaya garoomada puntland khatarta fayraska booliyada saxufi aad baad u mahadsan tahay mar walbana waxaan kaaga mahad celinayaa sida aad bulshada ugu wacyigelisaan waxyaabaha muhiimka u ah nolosha bulshada barnaamijkan booliyadu waa barnaamij caam ku ah ee soomaaliya anagu puntland ahaan iyo wasaarad ahaanba waa waajib inaanu qayb ka qaadano sloganiska ama sawirada muuqaalada ee lagu wacyigelinayo bulshada waa noo qorshaysan tahay tartamada dhacaya ee barnaamijyada aanu qabanayno inaanu ku muujino faa'iidada uu tallaal ku leeyahay cudurka booliyada sida looga hortagi karo ugu sahlan sida fariintaasi maaragtay tartamada iyo ciyaaraha dhacaya dadka loogu wacyigeliyo waa qorshe noo degsan waxaanu rajaynaynaa tartamada aanu qaban doono kuwa qaybo ka mida inaanu barnaamijka ugu talagalo si bulshadu u ogaato isboortigu faa'iidada uu leeyahay maaragtay masajka lagu gudbiyo bulshada meelaha fogfog aan la gaadhin xitaa aanu kala qayb qaadano cid kasta oo ka qayb qaadanaysa badbaadinta dhallaanka iyo wacyigelinka wacyigelinta tallaalka si dhallinyaradu maaragtay ubadka soo koraya looga badbaadiyo dabaysha
dadka aqoonta dheer u leh arrimaha isboortiga ayaa qaba in caruurta uu haleelo cudurka booliyada uu ka reebo inay fursad u helaan ciyaaraha kala duwan sida uu v o a u sheegay cabdiqaadir cali daahir juula oo ah qabiir dhanka isboortiga gaar ahaan kubadda cagta nuux aad baa u mahadsan tahay barnaamijkan booliyada caruurta yaryar ee booliyada haleeshay iyo kuwa aan booliyada haleelin ee kubadda ciyaara ama ciyaaraha kale ama jimicsiga sameeya aad ba farqi weyn baa u lexeeya waxaana ka mid ah ninka naafada ah ama booliyada ee haleeshay waxa mararka qaarkood waxa uu noqonaa dismoral inuu ka qaybgeli waayo ka qaybgeli waayo activityada ay sameynayaan kuwa aan booliyada haleelin sababaha mararka qaarkood inay isaga baxaan markii xilliga ciyaaraha la gaaro kuwa boolida qaba ama ay fariistaan weliba dhaqanka soomaalida oo badanaa oo kasoo jeeda baadiyaha naaneys bay uga dhigaan qofka meesha uu naafada ka yahay laangara wax noocaas ah bay dadku ugu yeeraan laakiin cayaaro kale oo ay ka qaybgeli karaan waa jiraan laakiin looma sameeyo dadka naafada ah bikulliyin badanaa waxaa dhacda waxaa la sameeya dadka jirkooda fiyooya ayaa loo sameeya inay ciyaaro sameeyaan ama jimicsi sameeyaan laakiin kuwa aan jirkoodana ay boolida haleeshay waa ka duwan tahay inay helaan ciyaaraha ay helaan kuwan marka jirkooda uu caafimaad qabo marka farqigaas ayaa udhexeeya kama qayb galaan activitiyada ka dhaca meelaha magaalooyinka haddaba qaabkee ayay wasaaradda ciyaaraha puntland uga qayb qaadan kartaa gudbinta fariimaha waxaan mar kale weydiiyey tigaana waa mahadsan tahay kolley waxaa wada hay-ada hawshaas ugaaraba iska jira wasaaradda caafimaadka iyo hay-ado badanoo ka shaqeeya arrimaha tallaalka iyo dabaysha annaga wasaarad ahaan maadaama dhallinyaradii isboortiga ay muhiim u yihiin lafdhabartii bulshadana yihiin waxaanu diyaarunahay inaanu kala qayb qaadano in xitaa dadka boolyada haleesheeya oo kale bal isboortiga laga qaybgeliyo lagu dhiirigeliyo activitiga isboortiga kuwa kaloo tallaalka u baahanna masajkaas loogu gudbiyo fariimahaas in maaragtay ama hala soo dhigo calamadii ama fanaanadihii lagu ciyaarayay oo lagu qoro ama boodhadhkii wacyigelinta in qayb laga qaato oo dhallinyaradu ay qayb ka qaadato isboortigu waa waajib diyaarna waa u nahay waana dee wax ka mida maaragta horumarkii iyo badbaadintii ubadka cabdiqaadir juula ayaa sidoo kale tilmaamaya in caruurta uu haleelay fayraska booliyada laf ahaantooda ay xaq u leeyihiin inay helaan fursado isboorti oo ay awoodi karaan in loo sameeyo meelo ay ku ciyaaraan oo ay kaga duwan yihiin hadda waxaa arkaysaa meelaha qaarkood oo wadamada horumaray ee dadka meela curyaaminta meelo ay maraana jira oo ay meelaha dabaqyada ay ku fuulaan dadka caadiga ay meelo ay maraan hadda waxaa arkaysaa soomaaliya isboortiska oo gooni ah meelo isboorti oo gooni ah tartamaan loo qabtaa oo gooni ah oo ciyaaraha waa aragtay orodada ah kuwa lagu hago-an kuwa gacmaha waxaasoo dhan activitiya loo qabtaa waxay qayb qaadan karaan dabaasha ka qayb qaadan karaan ciyaarahan bingi boolka ka qayb qaadan karaan oo halgacan ay ku ciyaari karaan waxyaabahaasoo dhan in la aruuriyo dadka boolida ay naafaysay oo dhan iyo oo caruurta ah si ay ugu dhiiradaan inay ay ka qayb qaadan karaan ciyaaraha kale laakiin haddaan jaanis la siinin dusmoorl bay noqonayaan waxay daaw xataa ma daawanayaan mararka qaarkood ciyaaraha ka dhacaya meelaha kale sababtoo ah asaagooda oo ciyaara markay arkaan ay ruuxooda khudud baa gelayso waxay u baahan in ciyaara loo sameeyo dhanka kale ma qabtaan in waalidiinta aad ku dhiirigelisaan in caruurta inta yaryarin shanta sanadka ka horeysa oo kaleeto ay tallaal helaan si ay uga badbaadaan fayraska spooliyada sababi kara in isboortiga ay ka haraan caruurta shanta sano ka yar weliba hadeer jaanis aan haysanaayo waa frii lacag la-aan weeye marka waalidiinta waxaan ku boorin lahaa in inta aysan naafada imaan in laga hortago ayaa fiican oo ay caruurtooda waxay shanta sano ka yaraba ay talaalaan si ay ugu badbaadaan berri inay naafa noqon ama aysan waxba u tarin weynin jirkooda mar xilliga wax la qaban karo baa muhiim wax la qabto maraan wax la qaban karinna wakti kale iyo fursad kale iyo howl kale in lagala bay qof ku noqonaysaa laakiin waxaan dhihi lahaa waalidiinta ama aan ku borin lahaa daawadan waa daawo lasoo controle oo fiican weeye caruurteeda anigu waa siistaa dadka kale oo aqoon-yahanka aan waxaan ku borin lahaa dadka inay ku dhiirigeliyaan in caruurtooda ay siiyaan labada dhibcood oo talaalka ah haddaba dhanka puntland qorshaha maugu jirtaa dadkaas naafada ah ee uu haleelay fayraska booliyada inay siiyaan fursado isboortiga dhalinyarada maarata booliyada haleesha laftarkooda in activity loo sameeyo oo layska kaashado oo dowlad ahaan iyo shacab ahaan iyo dhalinyaro ahaanba inta loo guntado xitaa iyaga laftarkooda tamriinaadka ama jimicsiga la siiyo si caafimaadkooda wax badan looga bedelo waa qorshaha jira waana dadaalaynaa waana waajibna saaran nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a garowe
waryaheena magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa isna wax ka weydiiyey aragtidooda qaar ka mid a bahda cayaaraha warbixintan ayuuna noo soo diray
kaalinta ciyaartooyda kubadda cagta iyo urada isboortigu ay ka qaadan karaan wacyigelinta cudurka dabaysha ayaanu toddobaadka ku eegaynaa barnaamijkeenna waxaa kale oo ka mid ah kaalinta markaasi wacyigelintu ay ku leeyihiin dadka ciyaartooyda ah iyo weliba dadka daneeya ciyaaraha marka laysugu imaanayo fagaarayaasha iyo qaabka markaasi loo soo bandhigi karo aaladda warbaahinta iyadoo markaasi la adeegsanayo islooganno ama halkudhigyo sugaan iyo warbaahinta qaybaheeda kala duwan cabdikariin axmed waa ciyaartooy cuslaaday oo dalka soomaaliya si weyn uga howlgeli jiray islamarkaana haatan ka qayb gala barnaamijyada dhinaca wacyigelinta waxa uu v o eda uga warramayaa dhinaca barnaamijka dabaysha habka ay suurtagal ku tahay in boorarka iyo looxaanta lagu soo bandhigi karo goobaha ciyaaruhu ay wacyigelinta dabaysha qayb ka qaadan karaan waxaanu yidhi bismillahi raxmaan raxiim waxaa jirta oraha odhanaysa kor korka fayow ayaa caqliga fayow ku jira marka isboortigu wuxuu qayb ka qaataa koriinka ubadka xagga maskaxda iyo xagga jirka iyo xagga akhlaaqdaba marka sidaa darteed kaalinta uu ka qaadan karo isboortigu kahortegidda cudurka booliyada waxa weye waxaa ka mid ah in garoomada la isugu yimaado ee ciyaaraha lagu qabto ama tartanada lagu qabto in lagu xardho halkudhegiyo ku dhiirigelinaya waalidka inay caruurtooda ay ka tallaalaan cudurka dabaysha ama booliyada cabdikariin waxaa kale uu ka hadlayaa aqoonta gaarka ee u leeyahay qaabka loo samayn karo tartamo koobab lagu kala qaadanayo maalinta cudurka dabaysha si markaasi dadku ay u xusuusaan faa'iidada ay arrimahaasi leeyihiin mar kale cabdikariin oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi kaalinta isboortigu uu ka qaadan karo dhiirigelinta la dagaalanka cudurka dabaysha waxaa ka mid ah in la qabto maalmaha la xusayo cudurka dabaysha in la qabto tartamo lagu tartansiinayo dhalinta koobab loogu magac daray maalinta la dagaalanka cudurka booliyada ama ama dabaysha kaasina wuxuu kaalin weyn ka qaadan karaa in dhalinyaradu ay xasuustaan xuska loo samaynayo maalinta dabaysha inay muhiim tahay waalidka haysta ubadka booliyadana ay ay saamaysay dabayshuna ay u arkaan haddii cunugooda markii uu yaraa ay ka tallaali lahaayeen cudurka dabaysha inuu la mid noqon lahaa midkaas ciyaaraya kubadda ama cagta ha noqoto ama baasiska ha noqoto ama ama ordo orodada ha noqotee kan kale ubadka haystaana uu ku dhiirado markaa inuu cudur ilmihiisa ka badbaadiyo ilaahay baa badbaadahaye cudurka dabaysha sidaa darteedna uu kula tacaalo lana aado goobaha lagu tallaalayo ee cudurka dabaysha aad iyo aad ayaad umahadsan tahay cabdikariin axmed dadka iyagu ciyaaraha ka sheekeeya aadkana ula socda waxaa ka mid a eh, nin dhalinyaraha oo isagana ciyaaraha aad u daneeya haatanna ku howlan oo la yidhaahdo cabdulaahi aadan kaneec oo isaguna ku sugan magaalada nairobi Eh, wuxuu isbarbar dhigayaa caruurta laga tallaalay eh, booliyada iyo kuwa markaasi aan laga tallaalin marka la isugu yimaado fagaarayaasha ciyaaraha sida ay u kala duwan yihiin iyo sida uga niyad xun yahay kuwa weli aan fursadahaasi helin kaneec oo arrintaasi ka hadlayna waxa uu yidhi bismillahi raxmaan iraxiim waan uga mahad celinayaa fursadan ay idaacadda v o e laanta dadka soomaaliga ayna siisay een, run ahaantii cudurka boolyada waan ka wada dherigsannahay dhibaatooyinkiisa waxaana aada uga xumahay inay boqolaal iyo kumanaan kun oo dhalinyaro soomaaliyeed ay la curyaameen cudurkaasi een, waxaad moodaa weliba waalidiinta soomaaliyeed inaysan fahamsanayn dabaysha iyo dhibaatooyinka faraha badan ee ku leedahay inta badan waxaa la diidaa in ilmaha la tallaalo marka hore marka dambe markuu caabuq iyo dhibaato uu la yimaado uu noqdo qof dadkii ka harayna nasiib darro qofkii waa la fuquuqaa oo loo macnaha niyadis iyo arrimo kale lama siiyo marka waa arrin runtii jirto iyo dhibaato taagan weeye waxayna runtii arkaysaa qofkani macnaha maskax ahaan iyo jir ahaanba inay labadaba dhaabac ay usoo gaarto kama mid noqon kara bulshada yacnihii caafimaadka qabto maskax ahaan een, sida kalena dee waa qof curyaan ah oo dhibaataya kasoo gaartay haddii la tallaali lahaa ilmahaasi waxaan rajaynayaa inuu ka fiicnaan lahaa kuwo badan oo hadda caafimaad qaba uu kaga fiicnaan lahaa xagga maskaxda uu kaga fiicnaan lahaa dhinaca sportska kala gedisan wa waxaan waxaan soo jeedin lahaa een, fariin ah inay dadka warbaahinta ku shaqada leh een, culummada masaajidada iyo madaarista joogta macalimiinta iskuulaadka wax ka dhigta cid kasta oo yacnihii ummadda u shaqaysa inay qof kasta uu ka shaqeeyo arrintani siduu bulshada uga wacyigelin lahaa arrintani waa muhiim in bulshadayda laga wacyigeliyo dhibaatooyinka ay dabaysha leedahay aad baad u mahadsan tahay cabdulaahi aadan kaneec dadkaasi waxa ay run ahaantii ka hadlayeen barnaamijka dabaysha wacyigelinta ku saabsan dhinaca isboortiga alaba barnaamijkan oo kale waxaad dhegaysataan hadahay oo kale idaacadda v o e iyadoo v o eduna ay gacan weyn ka geysato wacyigelinta barnaamijyada meelaha afka soomaaliga looga hadlo toddobaadka dambe barnaamijkaa lamid intaynu ku kulmi doona haddii ilaahay raalli ka noqdo dhammaanteen waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waana barnaamijkan waa barnaamijkii wacyigelinta dabaysha haatan dhinacii kaalmaha sugaanta heestii wanaaggeennii iyo fanaanka maxamed yuusuf
waana hageeniiba wax loo hawaayo waana hageeniiba wax loo hawaayo wahehe wayna gala wareejeene wahehe wayna gala wareejeene wadihi noqotaan kuwe heshadaye wadihi noqotaan kuwe وهشادي وهياي وواشيني وهياي وواشيني wirsiga ragga iyo wadhiida dumarka wirsiga ragga iyo
waa hagaag intaasi haddaan ku dhaafno codkaasi baxsan fanaanka maxamed yuusuf waxaa haatan aad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii wicitaanka dhegeystaha saare cila nuur ayaa inoo haysa
wacno wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybta wicitaanka ah ee barnaamijkeena wacyigelinta cudurka dabaysha toddobaadkan waxaa marti noogu ah dhaktar yaasiin nuur bile oo ah maamulaha barnaamijka fidinta tallaalka cudurka dabaysha ee wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya dhaktarka waxaan weydiin doonaa su-aalo la xidhiidha ka hortaga cudurkaasi dabaysha amaba booliyada sidoo kale dhegaystayaal v o eda qaabab kala duwan ula soo xidhiidhay ayaanu iyagana su-aalaha ay qabaan dhakhtarka weydiin doonaa dhaktar yaasiin kusoo dhawow v o a ugu horeyna bal waxaad ka warantaa cudurka dabaysha waxaa la sheegay inuu dunida inteeda badan ka dabar go-ay hase ahaatee ee soomaaliya marar badan uu kusoo noqnoqdo maadaama ood wasaaradda caafimaadka qeybta tallaalka u qaabilsan tahay waxaad nooga warantaa ilaa hadda heerka xanuunkaasi ee dalka waa mahadsan tahay waxa weeye sidaa u sheegtay cudurka dhowr jeer kusoo laalaabtay kii ugu dambeeyey waa kan hadda la lagu jiro xakameyntiisa oo ilaa hadda laba sano maraya inkastoo sideed bilood ay laga joogo xaaladii ugu dambeysay oo saas ay ku eg tahay in ay u eg tahay in la xakameeyey laakiin mar walba inuu cudurku kusoo noqnoqdo dalkana waxaa keenta inay jiraan bulsho caruura tiro badan oo aan tallaalayn oo hadda lagu qiyaasayo in ilaa afar boqol oo kun oo ilmood oo ku nool meelaha aan la geli karin ama la gaari karin talaalka la geen karin ay maxaa yidhahdaa tallaal la-aan ahaayeen muddo badan marka taas iyo iyo kuwa lamid oo ah socodka dadka oo meel walba maaragtay ayaan ka xirnayn meelay ka xirnayn meel walba u soconaya isu isu dhaafaya iyo ilmahaas oo tirada badan oo tallaalayn iyo dhibaatada geynta talaalka iyo waxyaalahaas oo dhan ayaa maaragtay sababaya in talaal yaridaas ayaa sababaysa in cudurku kusoo nonoqdo waan garta bal waxaad ka warantaa doctor weli ma la arkay khibradaada qof inta la tallaalay haddana xanuunkaasi ku dhacay
ha waa la arkay oo tallaalku wuxuu u baahan yahay horta in da-da loogu talagalay ilmaha in la talaalo sorry wuxuu kaloo ubaahan yahay in jirkiisu markii talaalka la geliyo ama la siiyo in jirkiisu uu u bedelo difaac haddii ilmahaas uu immunitygiisu hooseeyo haddii nafaqa darri badani jirto haddii sababo kaloo badan oo lagu daray kuwaas ay jiraan waxa weeye conversion wax la yidhaahdo oo inuu isu bedelo manaaca ama adkaysi jirka inuu sameeyo ayaa dhici karta inay yaraato marka iyadoo talaalka la siiyay aa dhici karta in ilmihii uu cudurka ku dhaco laakin waa wax yar oo aada u yar waxaana taasaana keenta in lagu celceliyo talaalka ololayaal isagoo ah oo aan ahayn midka joogtada oo aada uga duwan waan gartay ilmaha ka yar shanta sannadood haddii hal mar la tallaalo cudurka dabaysha laga tallaalo ma u baahan yahi in mar walba lagu soo celiyo ama sanad walba uu tallaalkaasi qaato mise haddii uu hal mar qaato looma baahna in mar labaad la tallaalo qofka ha waa su-aal muhima waxaa kala waxaa kala jira tallaalka joogtada ama routine immunization iyo tallaalka ololayaasha oo loogu talagalay in markii ay dhibaato jirto ama tallaalka dalkaasi uu aada u hooseeyo matalan soomaaliya oo kale meesha laga rabay tallaalka bulshada carruurtu inuu gaaro sagaashan boqol kiiba sagaashan iyo ka badan wuxuu marayaa boqol kiiba afartan iyo ka hoos marka haddii taasi ay jirto tallaalka joogtada ah ee laga bixiyo xarumaha caafimaadka ilaa saddex afar jeer baa ku filan laakiin haddii ay jirto baahidaas ilmaha aan tallaalayni ka badan yihiin ilmaha tallaalan dalkaas ama uu soo galo cudur sida tan cudurkii dabaysha uu kusoo noqdo sida tan soomaaliya oo xaaladda soomaaliya oo kale waxaa loo baahan yahay in lagu celceliyo ilaa waayo waxaad aadan ogeyn ilaa heerka uu jirkiisu u bedeli karo ba ba maaragtay laga taxadaraya waxaa kaloo la rabaa in herd immunity wax la yihahda uu sameeyo oo bulshada ilmaha oo aan tallaalayn oo tirada badan haddii lagu dhex daro ilmo badan oo tiro badan oo tallaalan ay noqonayso inay ka qaadaan in ilmihii tallaalaa ka bataan kuwa tallaalan saasna kuwii kale oo cudurka u gudbi waayo marka sababo badan baa jirta oo lagu celcelinayo siiba waxa weeye sidaa hore u sheegay tallaalka joogtada ah iyo tallaalka ololayaasha kala jira kan muhiimada la rabo in la saarana oo hadda globally la isla ogolaaday soomaaliyana ay ay ay qayb ka tahay waxa weeye in uusan cudurka dabayshu ka dhamaanayn dalkaas ama dalalka uu ka jiro ilaa la kobciyo oo kor loo qaado tirada ilmaha tallaalan lagu tallaalay tallaalka routiinka ama jilaalka joogtada ah taasaa keentay marka in globally go-aan lagu gaaro in la sameeyo tallaal cudurka dabaysha ah oo oo laisku durayo oo aan ahayn kii afka laga qaadanayo oo ololayaasha la bixiyo waayo kan la durayo oo laga bixin doono goobaha caafimaadka oo soomaaliya oo kale la la la qorsheynayo inuu octoober ka bilaabmo ayaa keenaya in ay ilmo ka badan kii ololayaasha lagu gaarayo in lagu gaaro waan gartay doctor yaasiin dhegeyste magaceeda lagu magacaabo fartuun axmed cumar waxay fartuun su-aal inaga weydiineysaa arrintaa la xidhiidha tallaalka waxay tidhi marar badan waxaanu maqalnaa dhibaatooyin ayaa ka dhasha tallaalka caruurta lagu durayo amaba la tallaalayo ma la hubaa tallaalka waxaa carruurta lagu mudayaa inaanu xanuun ku sababeynin ama aanu cillad kale ku keenaynin oo uu boqolkiiba boqol yahay waxaan dhibaato u keenayne dhib uunka ka difaacaya hawa su-aal mar walba soo noqoto waana ku mahadsan tahay waxa weeye waa la hubaa haddii ay dhacaan xaaladaha soo socda waxa weeye waxaa lagu dadaalaa tallaalku marka uu kasoo baxayo warshadii lagu sameeyey ilaa uu ka galayo afka ama sinta qofka ilmaha loogu talagalay in lagu tallaalo waxaa jira wax la yihahda col chain oo ah silsilada qaboojiyaha oo la rabo in lagu hayo qaboojiye ama qabow loogu talagalay ama heer heerku loogu talagalay tallaalkaas haddii taas la xafido haddii shaqaalaha bixinaya la tababaro haddii waktiga la siinayo uu yahay waktigii loogu talagalay waa la hubaa waana laga soo shaqeeyey tallaal aan soo marin hay-adihii adduunku isla gartay inay yihiin hay-adaha go-aanka ka gaarayana tallaal ahayna lama bixiyo waa tallaalka masalan soomaaliya waa kan maxaa idhahda daawada keliya ama tallaalka waxa weeye keliya oo ilaa labaatankii sano oo burburka jiray aan weligiis maaragtay bishii wax kale ka dhicin marka tallaalku waa xafidan yahay shirkadaha soo saara ilaa hay-adaha bixiya ilaa shaqaalaha bixiya waxa weeye haddii heerkulkiisa la xanaaneeyo oo sidii raba loogu talagalo ma keenayo dhibaato xitaa haddii uu heerkulka ka xumaadana inuusan wax tarin maahine dhibaato uma keenayo ilmaha aad baad umahadsan tahay doctor yaasiin nuur bileh maamulaha barnaamijka fidinta tallaalka cudurka dabaysha ee wasaaradda caafimaadka oo marti noogu ahaa qaybteennan wicitaanka barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha
aad iyo aad ba mahadsan tahay saare ciidla nuur oo nala socodsiineysay qaybtaasi wicitaanka ee barnaamijka wacyigelinta dabaysha halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington waxaa dhegeystalee noo soo socda qaybtii toddobiyo tobnaad ee sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan xubintii ra'yiga dadweynaha oo idinkaga imanaysa magaalada garowe waryaheena nuux muuse birjaab ayaa inoo haya
kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imaanayo magaalada garowe barnaamijka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa sanad kasta waxaa jira laba xilli roobaad oo ah guga iyo deerta labadaasi roob waxa ay noqdaan kuwa inta badan aysan ka faa'iidaysan dadka reer miyiga ah isla sanadka gudihiisa waxaa dhici karta in ay soo marto dalka abaar xoogan isla markaasna ay dadka ku dhaqan miyiga ay aad uga cabdaan iyadoo aysan jirin wax keeda oo dhanka biyaha oo horey loo sameeyey haddaba dadka ku dhaqan miyiga qaabkee uga faa'iidaysan karaan xilliyada roobabka ee sanadkaasi soo maraya oo inta badan roobabkaasi ay ku shubaan dhanka badda iyagoo aan laga faa'iidaysan barnaamijka waxaa igala qaybgalaya bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa bashiir sheekhu yuusuf xasan waxaan ahay eh, khabiir deegaanka muddo dheer eh, kooxeel eh, ka soo shaqaynayey eh, mowduucan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waan ali cabdirasaaq waxaan ahay saxiif madax bannaan oo haatan ka howlgala deegaanada puntland
magacaygu waa axmed awil jaamac oo in badan arrimaha deegaanka wax ka qoray waa qabiilka haddaan ku hormaro waa arkaysaa in een, ama way dhacdaa inta badan in sanad kasta een, labada xilli roobaad aysan dadka reer miyiga ka faa'iidaysan abaaro xooganoo dalka soo maro isla sanadka gudihiisa een, qaabkay is leedahay dadka ku dhaqan miyiga iyo weliba magaalooyinkaba way ka faa'iidaysan karaan roobabka een, da'aya ee badda ku shumaya Eh, bismillahi raxmaan raxiim Eh, waxa weeye horta eh, mowduucan waa mowduuc qaali ah waxyaabo badan buu loo baahan yahay hadday noqon lahayd policy iyo hadday noqon lahayd eh, ama nidaam khidmad horumarineed oo deegaanka ah ama waxay u baahan tahay maxaan ku rahdaa forest Eh, marka aan aan u soo daadego mowduuca waxa weeye aragtidayda waxa weeye iyo khibradda aan u leeyahay mowduucan waxa weeye waxaa looga faa'iidaysan karaa adduunka horumaray waxaad arkaysaa ee, horta ee, biyaha waxaa lagu joojiyaa ee, nidaamyo kala duwan oo qaarkood inagu aanan gaari karin laakiin inta aynu inagu ee, africa hadda laga isticmaalo haddaynu u soo noqonno waxaa looga faa'iidaysan karaa dhaamam yaryar ama kuwo sidii for example faa noole oo kale marna la xiriyo mar biyaha lama odhan karo ha la wada xiro waayo haddii la xiro noolo badan oo ka faa'iidaysan jiray oo qaar ilma aragtaa iyo kuwo waaweyn social economy badan baa laga yaabaa inay baaba'do ama ila dhaqan dhaqaale oo tiro badan looga faa'iidaysan jiray waxaana ee, rays buu reebaa rayska caws baa ka soo baxa ris baa ka soo baxa laga yaabaa riska inta riyo daaqaan muddo dheer inay caruuri ay ku noolaadaan ama hadda eyl oo kale waxaa arkaysaa een, roobkii gugii dayo tod- eh, saddex bilood ka hor ee, riyo ka faa'iidaysanaya ris uu ka baxay haddii marka la yaha garow waa laga xirayaa khasaare fi- fa- eh, khasaare aad u fara badan baa ka dhalanaya ama ugaar ka cabi lahayd ee, dhuun nugaaleed ama xoolo dhuuntaas ee, biyo ay marayeen ah baa kala go'aya marka horta ee, biyaha la iska xirano lama oran karo waxay rabtaa in ee, bolos lagu xiro haddii la furayana in bolos lagu furo siyaabo badan baa looga faa'iidaysan markii taa la helo baa kadib laga faa'iidaysan karaa ee, biyahaas laakiin la iskama wadi karo
nuux waa mahadsan tahay Een, haddii aan oraahdeeda ka dhigto barnaamijka maanta een, een, aragtida dadweynaha loogaga hadlayo siyaabaha loo badbaadin karo biyaha ama loo xadidi karo biyaha ku darsamaya badaha runtii aan fikrad ahaan waxaa aaminsanahay biyahaas inay damage weyn u geystaan deegaanka inay togag dooxaan inay een, dhul badan oo baad dhulbaad ahaa ay baabiyaan Een, biyahaas oo haddii la xadidi lahaa amaba la siyaabo badan loo isticmaali lahaa dadka wax tar badan u keeni lahaa Een, usbuucii lasoo dhaafay maraan boqosho ku joogay deegaano ka tirsan een, karkaar oo ay ka mid yihiin degmooyinka een, een, raka raaxo iyo iyo xumbays waxaa indhahay ku qabanayaan dhul waaweyn oo ay jeexeen biyihii oo wadadu ay wadadu ka go'day oo aan la mari karin waxaa aaminsanahay haddii dhulkaas biyaha xidhi- biyo xidhidna lagu samayn lahaa ama warooyin ama la hagaajin lahaa oo dad dadka looga faa'iideyn lahaa oo beero loogu fali lahaa oo siyaabo badan loo ugu hagaajin lahaa inay waxyaabo badan ka soo bixi lahaayeen marka fikir ahaan waxaan aaminsanahay in biyahaas ware la sameeyo in la sameeyo ceelal waaweyn oo oo oo la qoday in la sameeyo biyo xireenno si deegaanka loo badbaadiyo dhibkaadhigta nuuxa aad baad mahadsan tahay v o dan aad baan ugu mahad celinaynaa barnaamijyadan aadka muhiimka u ah dadweynaheeda ay la qaybsanayso nuuxo haddaan magaranaysa aan arrimahan aan anigana fakarkayga aan ku darsado inkastoo aan in badan arrimahan aan dabagal aan ku sameeyo qoraallo aan ka sameeyey waayo dhexdaasoo aan booqday deegaana hadda hawdka gobolka nugaala waxaan arkay waro ay dadka riirmiiga ay jeexayaan marka xilliyada ay jeexayaan waxay ahayd xilliyada barwaaqada ay tahay sababaha ayaan weydiiyey ay warahan u jeexan waxay ii sheegeen inay rabaan inay biyaha ay ku kaydsadaan biyaha kale oo barkadaha ugu jiraan ay u dibdhiganayaan xilliga jiilaalku uu kaco oo kale inta naqaana ay rabaan inay biyaha warahan ugu jira ay cabaan marka waxay u baahan yihiin dadku abaabil lagu sameeyo oo dadka talada markaas haya inay abaabilku ay sameeyaan sida muuqato waxay taa laftirkeeda u baahan tahay sida qabiilkan uu tilmaamay in qaab cilmiyeysan oo dadkiina aan biyihii laga go'doomin ama laga xiranayn in loo wajaho isla markaasna ay helaan tababaro saasan filaya qabashada layskuma hayo laakiin waxaan qabaa biyaha marna in la sii dayn karo marna la xiro laakiin total haddii la yidhahdo ha la xiro waxay keenaysaa for example gubad oo kale aan ka xiray ama aftog weyn dhuun mugaaleed oo dhan baan jaray ama waxaan ka xiray qaydari dooxadan la yidhaahdo dhulka go'aya iyo dhulka maridiisa iyo kulli waa isla aragnay laakiin waxa weeye mushkiladda taagna waxay tahay biyaha haddii la wada xiro dhibaato xun baa dhacaysa oo for example dhaqaalaha dhulka ka hooseeya dadka ku noolaan jiray xoolihii cuni jiray dadkii biyaha xataa kalluunka badda waxa weeye iyo aargoosatada iyo xareeddu markay soo gasho bay orgoodaan oo maxaan ku raha tarmaan dhib fara badan oo dhaqaale baa dhacaya marka waxa weye waa mahadsantihiin barnaamijkeenii dareenka dadweynaha oo maanta ka imaanayay magaalada garowe oo anigoo nuux muuse barjooba idinla socodsiinayana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa
waa hagaag nuux muuse barjeeb aad buu mahadsan yahay haatan waxaa kusoo dhawaada qaybtii toddobiy tobanaad ee sheekadii lama huraan ee uu alifay weriye cabdulqaadir maxamed bursal ka bogasha wacan
dhowaada sheekadii taxanaha ahayd ee lamahuraan sheekadaas oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha soomaalida haddii ay noqon lahayd nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqancelinta dhaqanka badbaadada degaanka dowlad wanaagga iyo dib u dhiska waxaana idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadannimada u qaabilsan qaramada midoobey ooy xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya haddaba ku soo dhowaada qaybtii toddobiyo tobnaad ee sheekada
waxaan weli ka welweysanahay sidii aan u aadi lahay garoonkii waxayna ku habboon tahay adeer faaraxow inaan diyaar ku sii ahaado garoonka inta uusan imaan arribaashi waayo ninkaas waa nin mar hore waddanka ugu dambaysay dad badanna aan ka aqoon waa runtaa kowdha waxaa la yidhi sidaad doonto haddii aad weydo sida aad kabadi weydaan la yeelaa arrintaa annagu maanan filayn wayna dhacday waxaase aan rajaynayaa inay qabowdo oo uusan dagaalkan sii socdo aamin ilaahay afkaaga ha noo aqbalo allah ilahay roobnana waa kan isagana soo socdo maanta bannaanbaxa looma kala xarin waxaase adeerfaarka ugu imaanay inaan hore laga rabin waayo waa isii weheshanahay hayaa hayayna socodsiiya dadkii annagaa ka hadlay waa la baxay baad u malaynayaa nakeena la dhaqaajiya la dhaqaajiya laakiin rowlow aniga marnaba isma dhehli dad i xaasiro la eg baa tubcaana ku nool kumaan kun oo dadaba maanta isugu soo baxay maanta oo dhan waan eegayo dadku waa sii qulqulayay laakiin dhigo waxaa talada ku dartaa intanu maaha inta tuulada tubcaana ku nool oo keliya waxaa ka soo qayb gelaya dhammaan daafaha tuulada inta ku nool iyo inta deriska la'ah tuulada oo ay ka dhaxayso wax wada qabsiga ganacsiga iyo gargaarka intaba waa run intee lagu kala haraa waxaa kaloo aan u jeedaa xitaa dadkii soo abaarsaday oo iyaguna darfahooda ka socda kuwa- kuwaas waxaa iyagana horkacaya dadkii xoololeyda ahaa oo iyaguna dadka fara badan sii hoosacayso uma jeedaan haa waa runta dadka deegaanka oo keliya ma noqon karaan ee waxaa ka qayb gelaya dhammaan inta isku danta ah oo ay arrintu ku sarto waxaa xaqiiq ah in dadku haddii ay sidaan wax u wada fahmi lahaayeen ay wax badan qabsooni lahaayeen isla markaasna danta gaarka ah inta nin walba dib u dhigto oo uga gudbo danta guud horta waa runtaa taas wax badan baa qabsoomaya taasina shaka kuma jiro oo dadka waxaa isku si ay wax uga- ugu muuqanaya danta guud oo ay mar keliya meel uga soo wada jeestaan umadana waxay horumar ku gaartaa inay meel keliya wax uga soo wada jeestaan nacam nacam marka waxaan u malaynayaa inaan soo gaarnay goobta hadalku dhacayee saanta hore noogu soo qaaday ilan waxaan u malaynaya innagaba inaan ku qorana inaan halkaas hadal ku soo jeedinay waa runtaa waa runtaa laakiin dad badan baa ina ka horreeye halkaan ina fariisiya oo aanu sugno inta nalooga yeerayo war meeshu waa buuq badan tahay kowdha halkeenan muujida halkeenan istaagno halkeenan istaagno dadkaa faraha badan laga horreeya inta halkeenan istaagno halkaan istaagno waa hagaag waa hagaag markanna waxaan u yeerayaa arda oo halkan buraanbur ka soo jeedisa nolosha tiirkeeda iyo tabaqaadinta nolosha tiirkeeda iyo tabaqaadinta labadaan ku tiirtanahaye lawada tabcaday ninkii iska taaga waa loo tashanaya tashushka naga daaya oo tasanaan ku wada
waa hagaag waa hagaag waa hagaag markanna aan ku soo dhoweeyo sureer oo magaca dhallinyarada ku hadlaysa sidii aan horeba u niri haddii aynu nahay dhallinyarada tubcaano waynu ka xunnahay dagaalada macno darrada ah oo ku salaysan hunguri iyo sad xaaraana raadintiis ha nagala joojiyaan u leenahay ha nagala daaya dagaalada iyo labaadee markanna beeralayda una haddii ana beeraley mayba ana dadnimadeed mayba jeelnaa ini dadka kuwada nooladaha walaalnimo iyo isdhexgelin mayba neebna ini xoogle ina sheegada mayba jeelna ini dadka aaman walaaga iyo tac badan sidaas dartiye dadka walaaladan eh oo macno la'aanta iska dagaalow mayba aan sheegana ini habadiroojiyaan oo sheena walaaga iyo iska haysadaan dadka walgaradka eh dadkii wadankii kordarana gardarada iska aadada
markanna waxaa hadalka noo khatimaya aw nuur odayga tubcaano waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay xiriiriye waxaan u malaynayaa inuusan horta wax hadalihi jirin oo wax hadaloo ii haray aysan jirin Ee, dadweynaha tubcaano iyo deegaanada la xiriira ee nabadda jecel wax allaala iyo wixii ay qabeen waa taas oo ay ku muujiyeen bannaanbaxan weyn ee xoogga badan galabta Ee, waana sidaas sida dadkii iga horreeyey ay sheegeen sida dhallinyarada haweenka beeralayda xoolodhaqatada iyo kuwa kaleba sida ay uga soo hor jeedaan dagaalkan iyo dagaallada kaleba sidaas darteed waxaannu ugu baaqaynaa walaalaheen inay dagaalka joojiyaan waxaana aannu u diyaarinaynaa guddi dhexdhexaadineed oo arrintaas dhex gala si degdegana wax uga qabta haddii alla yidhaahdo Ee, dadweynahana waxaan u sheegaynaa inay guryahooda ku laabtaan sida degdega haddii ilaaha yidhaahdo Ee, si nabada guryahooda ha ugu laabtaan waxaanu u rajaynaynaa inay nagaadaan dadku oo ayan qaxin oo wax dhibaatana aysan soo gaarin haddii alla idmo
Belay soo soco hey hey belay soo soco hey hey xeryahagii hey hey harharin Allaha hooyoy alla hooyoy waa gaari war halkay u socotaan war ariga ha iga didinina alla aan ka cararo alla balaayo qabooyinka yaray yaray yaray yaray yaray istaag istaag adeer waxba lagu yeeli maayo istaag adeer istaagi maayo waxaad rabtaan inaad i qaadataan istaagi maayo lagu qaadan maayo adeer istaag waxbaan ku weydiinayaa ee istaag istaagi maaye alla aan cararo aan cararo alla hooyoy alla hooyoy isoo gaar war maxaad tiin oo gabadhu u ceersanaysaan war ka haro walaashay maxaad ka rabtaan maya adeer maya adeer wax kale maahee waan soo lunnay oo waddadii waddo aan ahayn ama marin aan ahayn ayaanu soo qaadnay annagoo ka soo cararnay waddadii horoon mari jirna oo xun haye adeer markaas waxaanu rabnay in nala tilmaamo waxaanu nahay dad soo lumay oo tuulo aanu halkaa ku naqaano tubcaana la ohan jiray in nalagu toosiye ayaanu rabnaa tubcaana waad joogtaan haddaba wataa idin muuqata wataa hortiina ah waa tahaye adeer ma leedahay meel makhaayada oo cuntada lagu cuno gaajaa naftu nooga dhacaysaaye haa innagaaba mid leh wataa ugu soo horraysa tuulada waaba wiil fiican oo fariid ah adeer magacaa ilaahay kuma daadee magacaa adeer adeer aniga tahliil baa la yidhaah walaashayna muxubo
inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni wacyigelinta dabaysha waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere anigoo maxamed colood xasana inta aan dib dambe u kulmin waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.